kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta labaad ee barnaamijkeenna dabaaldegga ciidda barnaamijkeennan waxaa ku jira oo aan caashay u haynaa dhegaystayaasha sheekooyin aad u xiiso badan aad u xiiso badan soomaalida baryahan dambe kelmadaha ku soo kordha ama luuqadda ku soo korortay waxaa ka mid ah looma dhama aad u xiiso badan markaad leedahay ismaaciil oo haddaadan sheegin aadan dhihin caasho ismaaciil hebel iyo hebel aa ku jira haddaadan dhihin de caashay horta maxaa loo dhigaa mar haddaan ku hayo nairobi maxaa lo odhan jiray hargeysa maxaa lo jigjiga jabuuti macnaha fanaaniin kala joogto oo welibana intaa keliya maaha haye maxaa dheer qaar af soomaaliga dee fanaaniinteenii sugaanta soomaaliga ku heesi jirtay ha iyo qaar aan u dhalanoo af soomaaliga ku heesaya waa gartay bal haddeer kaba soo qaad inantan oo kale ee codka hiibanuure ku heesaysa maxaad ka odhan lahay kalgacaylilynigama suule naftaydan samir idhahda sariyahoos sariyahoos wax ugu sheegaa markaan taladayda siyo iyadoo anigu saluugin kaasiistay bay igu tidhaahaa inantaasi soomaaliyeed maaha oo beertaydii bayba soo gashay
de waa waxyaabaan kuu qarinaya caashay daandaansi weynaa haye ya ya waa ciida waa waa waa xaqulciid baan u siinayaa maanta bal ka warran wiilkana alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahina siiye isagaa ku abaane way haatayn maanta si wanaagsan u ciida Waa.
alla maanta ayaanta suu u qaadayo iyo ciidda wanaagsan ha oo soomaali maaha soomaali maaha waa gartay isaguna waa etoobiyaan laakiin sidaa luuqadda ugu heesayo ha de waxaad mooddaa isagii soomaalida ma kala saaraysa cajaa'ib qaybahaas iyo qaybo kale oo la mida ayaan dhegaystayaasha u hayn caashe cuuday een, adiga waxba igu kaa laaban oo qaybta dambe ee barnaamijkan dib kugu soo noqon doonaa marka horese waxaan u baaqayaa sagal mustafa xasan nuur oo inoo haysa barnaamij aad u xiiso badan oo qaybo ka mida aan dhegaystayaasha sii maqashiinay Ee, sagal mustafa soo dhowow mar kale waxaan leeyahay caasho cuudiye ismaaciil farjarba ciid wanaagsan baan leeyahay waxaan jecelahay inaan idiin soo gudbiyo dhowr fanaan oo iyagu ku kala sugan dhowr goobood oo kala duwan sida jabuuti jigjiga hargeysa iyo nairobi Een, aan ku hormaro magaalada nairobi iyo fanaanka da-da yar cabdirasaaq anshax oo muddooyinkii u dambeeyeyba ku sugnaa halkaasi een, magaalada nairobi ee dalka kenya Een, cabdirasaaq kusoo dhawow barnaamijka ciidda ee v o a Een, markay noqoto waqtiga ciidda xamaasad nooceeya ayay ku lahayd ciiddu walaasagana horta waa su-aal muhiima hore lalima weydiin Een, xamaasadda ayay lahayd maalinta ciiddu iyo caruurnimadii walaal horta saddexda saacadood waaga ka hadhi baa igu noqon jira saddex saac saddex bilood daaqadan taagnaa jiray iftiin ma jiro waan soo kacaa dharkii baan eegay inay yaallaan mar waan xidhaa waan isku eegaa mar waan carfistaa mar waan ag seexdaa lagama sheekeyn karo xamaasaddii xilligaas caruurnimadii waa hagaag Een, heestee baad jeceshahay Een, iyadoo heesahaagu badan yihiin oo inaan ka gayoon karin dadkuna ay runtii aada u jecel yihiin Een, heestee baad noo soo qabanaysaa anshaxow oo annaga iyo dhageystayaashu aanu kugula ciidnaa waa een, heestaan idin soo qaban lahaa waxa weeye waa heesihii aan ugu talagalay marwadeeda hees ka mid aan idin soo qabanaya calansaar baa laydhaha sidaadii ogtaan ku ilaashanaya sidaad urugiga dhowrtaa ku eeganaya ku eeganaya ayaa inaad urugto isyar ciisho axtidhaaho uma rabo edebsaniga oydo oga waa dhibkayga dhibkaagu inaad urugto isyar ciisho axtidhaaho uma rabo ayaaniga oydo oga waa dhibkayga dhibkaagu sidaadii ogtahay ku ilaashanaya sida unugiga dhowrtaan ku eeganaya ku eeganaya ayaa. inaad ma rabo ayaan igu unto wagu waa dukayga dhibka inaad urugto isciisho axtiraaho oo ma rabo ayaan igu oy wagu waa dukayga dhibka inaad urugto isciisho axtiraaho oo ma rabo ayaan igu unto wagu waa dukayga dhibka dunidu aqoonsan tahay kuleeday kuleeday ayaan kuleeday jacayla inaga abuuray allah isiisay farxaduu ku siiyey aysa siinay ay siisay farxaduu ku siiyey aysa siinay agtaydaad caalam kuleeday kuleeday caalam kuleeday agtaydaad caalam kuleeday kuleeday caalam kuleeday dunidu aqoonsan tahay kuleeday kuleeday ayaan kuleeday jacayla inaga abuuray allah isiisay farxaduu ku siiyey aysa siinay ay siisay farxaduu ku siiyey aysa sii- ugu dambayntii yaad halkani ka salaamaysaa farxadda ciidda daraaddeed wa waxaan uga faa'iidaysan lahaa horta orahan ka salaami lahaa waalidkayga iyo walaalahay sidoo kale carruurtayda meelo badan kala jooga iyo xaaskayga sidoo kale dhammaan ummadda muslimiinkana waxaan leeyahay ciid mubaarak adiga iyo shaqaalaha idaacaddana dhammaantiin walaal waxaan idin leeyahay ciid mubaarak sagalay waa hagaag een, kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq anshax oo ku sugan magaalada nairobi oo isagu barnaamijka ciidda nagala qayb qaadanayay
ومالن عيدو مقعد ويني مدن يوم رويمبا
aynu ku xigsiino magaalada hargeysa waxaa ku sugan hayruud oo iyadu kasoo jeeda qoomiyadda tigrayga ee dalka etoobiya hayruud waa gabadh tigraya baratay soomaaliga kuna heesta runtiina aada iyo aada ugu cod macaan marka ay ku heesayso hayruud ciid wanaagsan baanu ku leenahay sagaley waan kaa qaaday salaanta walaal waxaana salaamayaa em, asxaabta ku xidhan ama shacabka ku xidhan v o a ga ciid mubaarak baan leeyahay Een, bal soomaaliga halkeed ku baratay wuu adag yahay soomaaligu qaab nooceeyaad u baratay waa su-aal iigu soo noqnoqdayn badan Em, af soomaaligii gurigii hooyaday baan kala imi hooyaday baa i bartay kuwaas hooyaday waa soomaali marka ay- hooyaday baa i korsay marka halkaasaan kala imi af soomaaligu wuu- yacni wuu adag yahay qofkaan aanan garanayn laakiin aniga iguma adka because maadaama aan ku hadlo aan laygu koriyey marka walaahi iguma adka hooyo macaan halkan aan ka salaamayaa hooyo ciid mubaarak baan leeyahay hooyo faadma saara Eh, ciid mubaarak baan ku leeyahay hooyo markaa de hooyadaa markay ku koriso waa tasin baad la noqonaysaa soomaalida kale hadaabaad ku hadlayso marka ay noqoto een, dhanka ciidda hayruuday sidee baa loo xusaa een, dalka etoobiya iyo een, labada ciidood sidee loo kala xusaa iyo markay noqoto dhanka soomaalida walaahi sagal walaal ciidu labada ciidba somaliland iyo een, maxaan dhahdaye etoobiyaba waa the same walaahi Eh, etoobiyana aroortaa la tagaa oo salaadaa la dukadaa ciidda de si weyn baa loo xusaa somalilandna saasoo kale si weyn baa loo xusaa salaada marka laga soo baxo waa la xusaa si weyn baa loo xusaa ciidda ugu dambayntii heestee baad jeceshahay annaga iyo dhageystayaasha inaanu kugula ciidno bal wax naga maqashii codkaagii macaana inta badan waan ku- waxaan ku badanahay heesihii hore la qaaday inaan kaman kusoo qaado marka heesta hibanuura aan ku bal aan ku yar eh, eh, كالقعيل ليني مسؤولة نقتيدان سمر إدهدا سريهوس سريهوس وحوق شيغا كالقعيل ليني مسؤولة naftaydan samir idhahada sariyahoos sariyahoos wax ugu sheegaa markaan taladayda siiyo iyadoo anigu saluugin kaa siistay bay igu tidhaahaa masiibad asagale mise mise intaasa yaa ku joojiya
wahagaag taasi waxay ahayd hayruut oo iyadu kasoo jeeda qoomiyadda tigrayga ee dalka etoobiya kuna sugan magaalada hargeysa hayruut sida aada wada maqlaysaan codkeeda macaan waxaay ku haystaa heesaha soomaaliga ee kala duwan iyadoo iminkana muddooyinkii ugu dambeeyeyna dhanka qaaciga ay u badnayd mar haddaynu hayruut soo qabanay bal aynu xaggaa iyo jigjiga aynu jaleecno iyo makanan bereda oo isaguna kasoo jeeda qowmiyadda amxaarada ee dalka etoobiya laakiin markaad khadkaba ii soo gasho haddaan kugu bilaabo alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahina siiye isagaa ku abaane way haatayn maanta si wanaagsan u makanan ciid wanaagsan ayaan ku leeyahay maxaad is leedahay way ku kala duwan yihiin ciidaha wadanka etoobiya iyo ciidaha soomaalidu sida ay u ciidaan sagalay waad mahadsan tahay waxaana leeyahay horta ciid mubaarak dhammaan tiviyadaba ciid mubaarak baan leeyahay xaggeena ciiduhu labada ciidoodba dee isku si un baan u ciidnaaho ciid ciid walbood timaado ani malaha taa muslimkan ugu badanaho kaasun baan ciid moodaa oo la ciidah maadaaman soomaali soomaali la koro oo intaa ku la ekaaday af soomaaligu wuu adag yahay mukananow een, sidee baad ku baratay bal mid ka mida mahmaahyada soomaalida wax nooga sheeg horta sagaley labada af eh, cid walba meeshuu ku koron buu u eqaadaa ba la yidhaahdaa xaggayga horta ani adeeg iguma ahayn laakiin dad badan oo waa adeeg yidhaahdaa jira laakiin af soomaaliga isaga laftarkiisa aqaniya haddaad dhex gasho kama dhex bixi kartid Eh, anaa soomaali la kor madaamaan ah ilaa hadda wada soomaali la kor soomaali soomaalin baan jira ciddeenaba waxay yidhahdaa ninkan uu naga soomaaliyoobe bay yidhahdaan horta maamaada waxaan ugu jecelahay adoona filan ka fiirso af xabashi waa afkii afkaygii koobaad weyji ta af soomaaligana waa afkaygii labaad oo aan ku koray intaa ku leekaaday waa aniga seen bay yihiin aniga Een, runtii heese tiro badan ayaad qaaday bal mid ka mid a heesahaagii hore een, noogu luuqee maxayse tahay heesta aada noogu bilaabayso barnaamijka ciidda ee aan kugula ciidayna heestan waa heestan jecelahay he- heestan ni qaadi rabo weli maa soo saarin v ede ayay kow noqon doontaa waa goori ayaan guura habeen danta guud ayaanu ku celaynayaa gacaloyada garabiyahe hay goyniney soo gurmuul kalibaan guyla galgalanayaa waan garwaaqsado gaangaanbi guri waa haween gaangaanbi guri waa haween sagaleed Lodiyo ayaan guuraa habeen danta guud ayaanu ku celaynayaa gacaloyada garabiyahe ay goyninay soo gurmo kalibaango ila galgalanayaa waan garwaaqsado gangambi guri waa haween gangambi guri waa haween kalibaango ila galgalanaya waan garwaaqsado gangambi guri waa haween gangambi guri waa haween kama gaabino kuma geesmarine geygeenni bangurmadugu jira qiisahan ku ganamba way gubo gacaloy darta waan goohaya kama gaabino kuma geesmarine geygeenni bangurmadugu jira qiisahan ku ganamba way gubo gacaloy darta waan goohaya kalibaango ila galgalanaya Eh, waxaan eh, nii luqeynaa heestii ugu horreysay af soomaaliga lii dhiibay aan qaaday wejey waa gallad baa la yidhaahdaa waa heestan ku caanbaxay bay ahayd aada loo jeclaa haddaan gacaladayda ay jacayl gaamuriyo caashaqan godladay kugu gud furo kaa goobtay dumar adana gaawihiyo dhiilahagigimaho gaxdiisa maal gaxdiisa maal goorku hay noo hagaage gacmo furan galladilaa anaaroos galne ubax kuduun ubaxa ubaxa ubaxa ila guduun
madaxigii rasuulkiyo aad madad ku qaadin maanta carariyo aynu maawareed iskumayno marmushaah
Manta
dhegaystayaal kullu caam waantu bikhayr ciid wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale diyaaraddu jigjigay nagala kacaysaayo ma jabuuti baa jacaylkaygu yeelayay dhanka iyo jamhuuriyadda jabuuti aynu ka degno maxamed alta waad wada garanaysaan oo ku caana saxifoonka in badanna aad wada maqli jirteen ruwaayadahana aad ku daawan jirteen isagoo sidaas u laba rogaya haddana isku bedelay ahna ahna iyo dhanka iyo fanka baryahan dambe dhaska ka tumeeyey weliba heesaha dhanka soodaanta ee uu qaado maxamed wardi iyo heese kale fara badan oo kuwii hore ah kusoo dhawow v o w ciid wanaagsan ayaan ku leenahay maxamed alta jabuuti sidee ayaa looga ciiday walaal saqalee waan dhowahay waxaan ku leehay ciid mubaarak ciidul caafiya ciidulbaraka kullu caam wa antum bikhayr horta ciidda jamhuuriyadda jabuuti waxaa looga ciiday si fiicanoo wanaagsan oo weliba aan innaba caadi ahayn maashaa allah alxamdulilaah oo waxaan ku leehay ciid mubaarak adiga iyo shaqaalaha v o eeda dhammaan waa idin salaamayaa haddaan xusuusto ciidihii markaan yaraa de waxa weeyaan yaraantii de waxaan waan u haliili jirnay habeenimada marka aan saaxano waaga intuuna beryin waxaan is oran jirnay ilaahayo waaga muu beriyo hore muu beriyo oo dee degdeg waaga markaa farxad aada u weyn baan dareemi jiray marka hadda waan weynaado de caruurta farxadda dareenta caruurtayda maxay ku kala duwan yihiin baad is leedahay ciidihii markaad yarayd iyo ciidaha imika ciidaha hore iyo kuwii waqtigii la yaryaraa iyo maanta ciidahan maanta jira waxay ku kala duwan yihiin horta fanaan baan ahay kow de ciidahaasi ciidda madadaalo badan baan sameynaa oo waanu jabuuti haddaan nahay telefishinka ha noqoto sideeda kale ha noqoto ama heesahayga aniga waxa ii gaarka ha noqoto waa ciidahaasi waxa ay iga kala duwan yihiin maanta fanaan weyn baan ahay shalayna waxba maan ahayn
runtii heesahagu aada bay u tiro badan yihiin laakiin waxaa cajiiba heesaha maxamed wardi fanaankii weynaa ee soodaanta oo aada runtii heesihiisa soo cusboonaysisay bal inoo soo qabo mid ka mida heesaha soodaanta waa runoo heesaha soomaaliga maadaama ay ku heeseen fanaaniin badan aniga waxaan jeclaysay lafteeda in heestaa soodaaniga aad iga codsatay inaan ku heeso oo jawiga aan wax ka bedelo aad iyo aad heeska aan jecelahay inaan uga heeso waxa weeye catashti galbi kulli yoomti gamali addiini kilmo saamixini udawili laylaylala maa taqjali ya sabxa guul istacjali catashti galbi كل يوم تجملي
ما تخجلي يا سمح قول استعجلي ما تخجلي يا حلوة لول استعجلي عطشت قلبي كل يوم تجملي أديني كلمة وسامحيني وطولي عطشت قلبي كل يوم تجملي أديني كلمة وسامحيني وطولي
ugu dambayntii yaad halkan ay odhan lahayd ciid wanaagsan waxaan salaamayaa hooyaday saynab cabdi ibraahim oo soomaaliya joogta caruurtayda labada bahoodba ee toddoba iyo tobanka qof aan u bixiyay real madrid tobankayga hablood iyo toddobadayda ilmoodba waan salaamaya iyo hooyadood dhammaan waan salaamayaa waxaa kaloon salaamayaa asxaabtayda meel kastoy joogaan waan wada salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr aad aad baan kuu salaamaya adiga ahaan si gaar ahaan sagaal mustafa xasan nuur waan ku salaamaya aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed alta ayuu ahaa oo ku sugan jabuuti islamarkaasina heestaasi suudaaniga inoogu luuqeynayay dhegaystayaal ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay mar kale kullu caam wa antum bikhayr
allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaaheena siiyey isaga ku abaale ilaaheena siiyey cashay laysma dhaafayo ciidan adaa hadhay maya heestii ay gabadhan inkastooy tiri hooyaday baa soomaaliya haye de haddayba maaragtay waata la leeyahay markuu qofku afkiisa kaad afkii hooyo dhulkii hooyo ciiddii hooyo wax waliba hooyaa iskale haye marka afka marti kuma aha laakiin inay heestayba nuuro qaaday haye war intaas waa hadlaysa anna waxaan kusii jeeday sideeba nuuro quban adiga aheen uu kuugu dababaray haye heesaheedii haye waxaan rabaa heestii ay qaaday laftigeeda Haye.
inaan nana qaadon ku celiyo bal waa kaa intaan kaa doonayeyba Ee.
caaw waa intaas waa intaasoo maaha Ha.
bal ii kaadaan isku daya anigana qofka marka imtixaan uu galayo ama uu challenge ku jiro ma sahlan haddaan marka wax qaldo oo qaabkii aan heesaha hibe u qaadi jiray haddaan u qaadi waayo hayla yaabin beertayda lasoo galay waan kugu qaadanaynaa haye beertayda lagu jiraa marka fadhii ma yaallo kalgacayl ilay nigama suule naftaydaan samirirahdaa sariya hoos sariya hoos wuxuugu sheegaa kolkaan taladayda siiyo iyadoo aan igu saluugin kaa siistay bay igu tiraa haye beertayda Waaw.
makeeriyada Aad.
waa lagu jiraa weli
cashay halka horta adig laguguma soo geli anigu karo waxba ma aan samayne haye sababta adiga lahaaye haye sagsaga intaad ka dayso haye sidaan doonaya garao sidaasay igu tiraa casha sidee baad wax leedahay haye meel saraad na gaadhsiisay may beertaydaa lagu jiraa haye caawa biirkii baaba iga tegay in yar laakiin waan soo noqnoqonaya soo maha aad su-aashuu igu yiraana mid wayaan wayaan suuragalaho intaad saymaha jacaylka adigu isahamisabaad sidii sabigiyo dhallaanka afkoodii igu sabaysa halkaasaan ku joojinaya ismaaciil caasha caawo sidaad u dhigtay welibana Haye.
laakiin hal su-aalan ku weydiiyey inantan iyada qudheeda ma ma ansixisay dad badan baa jiroo heesaha hibaqa qaarkoodba meel bay dhigaan waa gartay inantan ka war iyada maya waxaan ku qaadanayaa jacaylka hibanuure u qabto cad
jacaylka hibanuure u qabto aan ku qaadanaya iyo seer iyo seerahaaga inay soo gasho iyo inay seerahaygii soo gashay maya qof seerahaagii soo galo looma dulqaato Ya.
laakiin jacaylka hibanuuran ku laakiin dee qofka qaadanaya hadduu seerahaaga soo galo lafkiisa waa qofku doonayo ku jecel laba qolo qolo duulaan kugu ah iyo qolo ku jeceloo kugu dayataba way dhici kartaa oo martisoorkaaga oo jecel martisoorkaaga jecel marra waay marka qof la xisaabsado haddaad noqotid taa qudheeda waxay ku jirtaa meesha marka hibanuurana aad baan u salaamaynaa ciid wanaagsan baan leenahay sidoo kale hiruud fanaanadeennaana ciid wanaagsan baan leenahay ciid mubaarag ayaan dhammaantood leenahay hibanuura gabadhan fanaanada ah iyo adigaba ismaaciilow iyo dhammaan dhegaystayaasha mar haddii een, aan u dabaaldegayno ciiddii barakaysneed ee carafa kaftanka iyo sheekada noo furan wax waliba un ku hadalno waa in dhegaystayaashu ay ku ciidaan un Een- ujeedaan ciid ahayn male laakiin adiga qudhaad wax kaa iska soo raacdeen hibanuura waa barnaamij o dhan ismaaciilow haye hibanuura allaha xafido markii ugu horreysaan dhegaysto anoon arkinan macnaha aan shaashadda ka daawaday sonoqoado nabada sonoqoado nabada markaasaa waaba dhex gashaaba Hay.
manaha soo markaad wax maqlaysa hadda dhegahad iga maqlaysaa soo ma Aad.
jirkaan ka maqlaaya hibanuuro codkeeda Haye.
Ee, guri nugu dheganaa waxaa laga shidi jiray ee, shaashad weyn oo oo lacag lagu daawado marka annaga maadaama deris aan nahay albaabkan baan furnaa luuqaasun baan ka daawan jiray marka inta dadka loogu talagalay ay kasoo maaragtay dhammaystirmayaan oo nambar fiican uu soo gelayo ay meesha soo fariisanayaan oo filimkii la rabay intaan la shidin kusii suga kusii sugaa loo shidi jiray anoo guriga kusii jeeda ama howl hooyo iyo ama aabbe ii dir anoo al- labadaba allah u naxariistay anigoo haya soo noqoado nabad markaan maqlo wax alla waxaan haya intaan saas u firdhiyo Hmm.
aan ordisa sii dayn jira markaasaa intaan hore u fariistay telefishinkan hoosta ka galaan aada u dhegeysan jiray macnaha u- u u daawan jiray wixii xilligaas ka dambeeyey hibo codkeeda meeshuu kasoo gala waa dhex mara waa dhex mara mana garan karin ugu dambayntii marka waxay gaartay qofka aa raba inuu i maslaxo ama i- anoo xaaladda igu xuntaa inuu iqaboojiyo markuu rabo heesi weyn baa la iishidaa heer aan gaaray anigoo xamar jooga oo xilli adag lagu jiro inaan ilaahay ka baryey ilaahow hibanuure indhaha ii saar haye ayadoo nool ma is aragteen waxaana gurigeeda cam- cambaabur kusoo cuninba wow ilaahay wuu aqbalay wow mar haddaad minasoorana ugu tagtay dhowr jeer oo aad is aragteen iyadana halkan noogu timi halkanna inoogu timi oon weliba aan gabarna ku sansaday gabadhna aad ku sansatay miya ha gabarhana uu ku sameeyey oo magaceedaad u bixisay magaceedana bixiyo hiba oo weliba magaca dambana way wadaagaan waa hiba maxamed iyo hiba maxamed Dee waxaan ku idhi xidhiidh badan baa ka xidhiidh badan oo qoto dheer bay ka dhexeeya Aad iyo cashay aad, adig aad iyo iyo hibo aad, aad iyo aad, aad iyo aad, marka aad xaq iyo baad u leedahay inaad tiraahdi seerahayga yaan la soo gelin hiba la ima daafi karo intaas ayaanan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkan gaarka ah ee ay v o eed ugu tala gashay dabaaldegga munaasabadda ciidda udxiyaha ee maanta
waa ciid wanaagsane ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida ciida ciida sidii eebbaheen yidhi ummaddii u soontee amarkiisa raacdo waa abaalgudkiinne ciida sidii eebbaheen yidhi ummaddii u soontee amarkiisa raacdo waa abaalgudkiinne ciida ciida ciida waa ayaan faraxlo waa ayaan faraxlo ehel iyo qaraababa isku uurfayoobo noqda aayatiin wacaan ee ciida waa ayaan faraxlo waa ayaan faraxlo ehel iyo qaraababa isku uurfayoobo noqda aayatiin wacaane ciida ciida ciida
Thank you.
ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida
Wada Islam ko.